أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray howlgal qarax ah oo maanta lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu ciidamaynayay mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa maanta mar kale waxay ka dhaceen duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan mid ka mid ah siyaasiyiinta ridada ayaa ku baaqay kacdoon shacab oo ka dhan ah madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan iyadoona bogaadisay haliyada towxiidka ee cadowga kula xisaabtamaya furimaha dagaalka madaxweynaha dowladda saliibiyadda yugandha ayaa wafdi saraakiil ciidan ah u soo diray muqdisho wakhti xaalad adag ay wajahayaan isbahaysiga kufaarta afrikaanta xiisad dagaal oo u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ridada ee jubbaland ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka gedo ciidamo etoobiyaan ah ayaa dad shacab ah ku dilay kuna dhaawacay dhulka soomaali galbeed xilli xiisad xooggan ay ka jirto gobolka city يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray howlgal qarax ah oo maanta lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu ciidamaynayay mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho war-saxaafadeedkaasi waxaa soo akhriyey walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay howlgal lagu naafeeyey cadowga oo ka dhaca muqdisho labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kuna beegan siddeed iyo tobanka bisha mey sannadda labada kun shan iyo labaatanka waxa uu war-saxaafadeedka uu ku bilaabanayaa sida tan ciidamada mujaahidiintu waxay barqanimadii maanta oo xad ah howlgal qarax ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee xeradamaayo degmada hodan ee magaalada muqdisho maleeshiyaadkan ayaa xilliga la beegsanayay waxay goobta u joogeen si loogu diiwaangeliyo kubiirista ciidamada kooxda ridada ah ee silibiyiinta ku gacansiiya la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sidii dalkan soomaaliyeed loogu gacangelin lahaa cadowga islaamka iyo muslimiinta allah fadligiis howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaas murtadiinta ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac ah tirada hordhaca ee dhimashada murtadiintu waxay gaaraysaa in ka badan soddon murtad halka dhaawacun uu kor u dhaafayo konton kale mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid walba oo doonaysa inay ku biirto cadowga ashaadaladirirka ah ee horarka ku ah diinta dalka iyo deeqda ummadda soomaaliyeed ee muslimka waxayna qof weliba oo arrinkaas ku fikiraya xusuusinayaan inaysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee saliibiyiinta u samaynayaan taas beddelkeedana kuwaana qaataan dharbaaxooyinkii ku dhacay murtadiintii iyaga kaga horeeyey dhabaha halaagga ee ashaadaladirirnimada ah kuwaas oo u qaybsamay qaar saldhigyadooda lagu dhexlaayay kuwa meydadkooda furimaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwo welwel iyo cabsi joogta ah la nool xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabalilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabalilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geega soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mahadsanid abu ayman dagaalo lagu jebiyey maleeshaadka ridada ayaa maanta waxay mar kale ka dhaceen duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan haddaba walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa uu ka waraystay walaalkeen ismaaciil salaada ismaaciil waxay nooga warantaa ee maanta sidee wax uga dhaceen deegaanada dhaca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan si gaara deegaanada u dhow degmada moqokori aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir Een, mar kale dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan Een, dagaaladan oo saacado badan qaatay ayaa in ka badan ilaa afar jeer waxaa lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada iyadoona khasaaro xooganna cadowga lagu gaarsiiyey dagaaladii maanta dhacay Een, bashiir oo saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaaladii maanta dhacay een lagu dilay ku dhowaad een toddobiyo toban askari oo murtadiin ah oo qaarkood saraakiil ay ku jirtay een sidoo kalena lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale oo murtadiin ah Een, waxaa xusid mudan bashiir in dagaaladii maanta dhacay lagu dilay saraakiil murtadiin ah saraakiisha la dilay waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray cabdi yuusuf salaad oo ku magac dheeraa cabdi goomey een bashiiroo murtadkani wuxuu ahaa mujrim ay in muddo ah ku raajoogeen mujaahidiinta Een, balse allah fadligiis maantay mujaahidiintu ay ku dileen dagaaladii ka dhacay duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan Een, dhimashada murtadkani waxaa maanta si weyn looga dareemay baraha bulshada oo murtadiinta iyo cadowgaba ay aad u hadalhayeen islamarkaana ay u barooranayeen Een, bashiir murtadkani maanta lagu dilay een, dagaaladii ka dhacay duleedka moqokori ee lagu magacaabi jiray cabdi goomey wuxuu ahaa mujrim een, muddo saan sheegnay ay mujaahidiintu ku raajoogeen oo ay baadi goobayeen Een, ninkani muddo hadda laga joogo saddex sano ka hor laba walaal oo mujaahidiin ah ayuu si qadri iyo khiyaano ugu dilay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan dilkaasi markii uu fuliyana murtadiintu waxa ay guddoonsiiyeen lacag abaalmarin ah oo waxaa la wada xasuustaa isagoo ku sugan degmada maxaas in xildhibaano iyo saraakiil murtadiin ah in goob fagaaro ah ay ku guddoonsiiyeen murtadkani een, lacag dhowr kun oo doolar ah oo ay sheegeen inay ku abaalmariyeen dilka uu u geystay labadaasi walaal ee mujaahidiinta ahaa Een, muddadaasi wixii ka dambeeyey bashiirow mujaahidiintu murtadkani waa ay ku raajoogeen waa ayna baadi goobayeen balse allah fadligiis maanta ayuu gacanta mujaahidiinta ku soo dhacay dagaaladii maanta ayaana lagu dilay wararka qaar waxay sheegayaan xitaa in meydkiisa murtadiintu ay ka carreen oo ay qaadan waayeen xitaa oo weli een, goobta dagaalka uu yaallo Een, dagaaladii maanta dhacay bashiiro waxay ku soo aadayeen xilli shalay isla deegaanadaasi dagaalo culus ay ka dhaceen oo cadowga lagu jebiyey Een, dagaaladii shalay dhacay khasaarahooda ayaa hadda sii kordhaya sida saraakiisha mujaahidiintu ay noo sheegeen dhimashada dagaaladii shalay ayaa waxa ay gaartay lixdan iyo lix murtad in lagu dilay dagaaladaasi dhaawacana wuxuu marayaa boqol iyo shan murtadiin ah Een, murtadiintii shalay dagaaladaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan xujaale oo ahaa korneelkii hogaaminaya guutada lix iyo labaatanaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ee maleeshiyaadka ridada ee ka howlgasha een, gobolada dhexe dagaaladii shalay ayaa lagu dilay xaaladda goobihii marka dagaaladaasi ay ka dhaceen Een, maanta waa mid degan mujaahidiinta ayaana ku sugan meedadka murtadiintii dagaaladii shalay iyo kuwii maanta dhacayba ee meedadkaasi qaarkood weli waxay yaalaan goobihii lagu dagaalamay mid ka mid ah siyaasiyiinta riddada ayaa ku baaqay kacdoon shacab oo ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya murtadka lagu magacaabo zakariya maxamuud xaaji cabdi oo horey uga soo mid noqday golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa ceeb iyo wax lala yaabo ku tilmaamay xisbi dhowaan uu madaxa kooxda riddada soomaaliya kaga dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya murtad zakariya waxaa kaloo uu ka dhawaajiyey in xasan garguurte uu dalka u horseeday burbur dhaqaale islamarkaana uu xafladda xisbigiisa isaga mashquulsan yahay xilli magaalada muqdisho ay daad qaadeen dadweynuhuna ay laayihiin meel ay galaan kadib markii guryahoodii ay ka barakaceen waxa weeye madaxweynuhu anagu madaxweynaan ku og joogayn siduu u joogay uu xisbi si maaragtay ka aan shaqo haynin dadka aan shaqo lahayn baa xisbiyada samaystaa shaqadii ugu horreysa shaqadii ugu weynayd oo xisbiga loo samaysan lahaa madaxweynaha haysta waa madaxweyne muxuu ka doonay xisbiga markuwaye waa la yaabanya waa laga yaaban yahay dadkoo dhan baa la yaaban adduunkii baa la yaaban muxuu ka doonay shaqadii laga rabay baaba dhaawacan amni ma jiro oo waad ogtahay jabka iyo dhibaatada ciidamada kusoo dhacay dhaqaale ma jiro dadkii muxuu ahaa daad baa qaaday magaaladii xamar haye marka waxaasoo dhan inuu ka shaqeeyo oo hagaajiyo yahay iyadoo dadkii biyuhu qaadeen oo gurya la-aanta ah oo barakacay buuxaan buu madaxweynuhu xaflada iska qabsanaya mar shan iyo tobankii may xaflada waatuu ka hadlayo xisbiga uu ka hadlayo sheegay in lagu mashquulo waxaan jirin iyo daalku inuu xisbi aan samaysanay oo la inqilaabada ummadii soomaaliyeed awalba iyadoo inqilaabnay wax la garan karo ma aha zakariya waxaa kaloo uu soo hadal qaaday boobka iyo sida xasan garguurte u xaraashayo kheyraadkii ummadda wuxuuna bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo ay isku horleexiyaan mujrim xasan garguurte iyo kooxdiisa soddon iyo shan sanay dhibtaasi haysatay oo hadba qolo noocaas imanaysay haddaysan heryada iska qaadin dhibtaasay ku jirhayaan hadba nin baa imanaya beecinaya iyagoo dhan mar batroolkii la beeciye wixii kor saaraa markay dhammaadeen oo laga takhallusay oo mucaaqabuurihii muslimka ku jireen halkii mitir labadii mitir oo abayaashii iyo awoyaashii ku lahaayeen lala soo baxay ayaa haddana calooshii la aadayo batroolkii iyo muxaha loo dhacay uraniumkii iyo wixii caloosh ku jira aan qodana leeyahay badiina la xaalufiyey jawaabtiisu waxay noqonaysaa kacdoon shacab shacabka soomaaliyeed inay kacaan xildhibaanadu waa dembiilayaal waxay ku sixi karaan dembigooda iyaga oo madaxweynaha rida waayo madaxweynuhu xilkiisii waa gabay wuuna ku tacadiyey ummadda soomaaliyeedna dib buu u geystay mid waa hore dhintay iyo mid noolba saddexda boqol iyo labaatan iyo sagaalka xildhibaan ummadda soomaaliyeed meel bay ugu qoran yihiin magacyadoodu waa qoran yihiin awalna xasan sheekh iyagaa markii horena keenay kuwii ka horreeyaa keenay haddana iyagaa keenay isagoo taariikhdiisa loogyahay oo ninkii dhaantada ku tuntay meesha la yidhaahdo dhulkii soomaaliyeed oo xabashidu haysatay magaaladii la oran jiray muxuu ahaa jigjiga oo yidhi etoobiyaan baatiin dadkii soomaaliyeed baaqan ayaa kusoo aadayay xilli xaradigii maleeshiyaadka gurgurtay ay xaaladdu ku xun tahay islamarkaana kufaartii taakulan jirtay ay dhabarka u jeediyeen halka coloshadu shaqaystayaashii afrikaanta laga fikirayo sidii dalka looga saari lahaa kadib markii loo waayey dhaqaalihii lagu siin jiray dagaalkan saliibiga ah ee ay ka wadeen gudaha soomaaliya mahadsanid cali yare wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan iyadoona bogaadisay halyeeyada towxiidka ee cadowga kula xisaabtamaya furimaha dagaalka walaalkeena cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayuu faahfaahin ka bixiyey dagaaladii qararaa ee shalay xaqa iyo baadilka ku dhex maray deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan kuwaasoo allah fadligii si ba-an loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ah ugu horeyn sheekha ayaa ka warbixiyey goobihii ay dagaaladu ka dhaceen iyo cadowgii ay mujaahidiintu halkaasi dagaalka kula galeen si guud waa bariga wilaayada islaamiga hiiraan meesha uu dagaalka ka dhacay waa meesha ay dariska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan deegaan ahaan dhulkaas magaciisa waa meesha la yidhaahdo mubaax baa koonfur waxay u jirtaa waqooyi bari dhinacaana meesha la yidhaahdo ceel hariiriba waxay u jirtaa koonfur galbeed meesha dagaalada ka dhaceen dhulka udhexeeya weeye ilaahay subxaanahu watacaalaana cadowga uu ku jebiyey oo uu naafada ugu geystay waana dhulka magacaasi leh oo ay dariska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah ee dariska hiiraan iyo shabeellada dhexe cadowga lala diriraya waa cadowga isugu jira hadday yihiin kirishtaanka asalka ah oo dhulkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna kusoo duulay horeyna la isu hayey oo cadowgaas ridada ah ka kaalmaynaya dhinacyo badan hadday tahay dacmiga cirka hadday tahay dacmiga saanada iyo tababarada ciidan ahaana ugaba midka oo la jooga oo la howlgelaya iyo ridadii qeybaheeda kala duwanaa hadday military ku sheegaan iyo hadday magacyo u bixiyaan wax hadda kala harsan ma jiro sida horeybaa u kulmanaayeen bay u kulman yihiin dadka hadda dagaalka lagula jirana waa cadowgaas ilaahay subxaana watacaala oo shareeca la dirirka ah sidoo kale sheekh guuleed abunabhaan oo sii hadlaya ayaa faahfaahiyey khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalada isagoo xusay qaar ka mid ah saraakiishii ku halaagsamay dagaaladaasi cadowga khasaare waxaa soo gaaray naf iyo maalba leh ilaahayna waa jebiyey subxaanahu watacaala macluumaadka hadda horudhaca ah oo aan hayno oo walaalaha goobta jooga ay noo sheegayaan ilaa haddeer bakhtiga cadowga gaaray waa sagaal iyo toban ah iyo dhaawac oo afartan iyo laba ah waxaana suuragal ah in wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay sii badata maadaama lagu daba joogo oo marba la arkaya wax meel yaallo ama dhaawac ama dhimasho oo meel yaallo waa suuragal in ay ziyaado imaado ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhabarka ayuu ku dhuftay Eh, walaaluhu waxay sheegeen in eh, markii ay jabeen ay ku baxeen ama ay ku carareen dhul hawd ah ilaahay waa jabiyey nimankaa subxaanahu wa tacaala inta hadda walaalaha soo gudbiyeen khasaaruhu waa intaas ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala maalinba ilaahay wuxuu qabanayaa mujrim ka mid ah mujrimiinta la diriraya xaqa alle Eh, ninkaasu wuxuu ahaa nin sirgaal ah wuxuu ahaa cadowga ilaahay oo dagaalamaya ama hogaanka qayb ka mid uu ahaa waa sirgaal lagu magacaabi jiray corneyl xujaale Eh, in badanna ka soo muuqday eh, baraha la iska arko wuxuu ahaa in badan nin dhibay shareecada ilaahay iyo dadkeeda Eh, xitaa eh, eraya aan, eh, xadkabax ah oo khawaariqulcaada ah oo aan habboonayn oo maalmo dhow ereyadii uu ku hadlayey oo ugu dambeeyey dadku way wada ogyihiin mujaahidiintana in badan ninkaasu way baadigoobayeen qorshooyin iyo howlo gooni oo loo diyaariyey baa jiray ilaahayna waa ku asiibay oo uu ku baxay Eh, muslimiintana caawa waa ka nasanayaan asagana ilaahay buu abaalkiisa ku leeyahay subxaanahu wa tacaala dagaaladii shalay ka dhacay bariga wilaayada hiiraan waxa ay qayb ka noqonayaan dagaallo malxamad ah oo xaqa iyo baadilka bilihii u dambeeyey ku dhex marayay bariga hiiraan kuwaas oo allah fadligii murtadiinta ay ku waayeen boqolaal askari iyo saraakiil muhiim u ahaa cadowga allah mahadsanid cabdulqani madaxweynaha dowladda siliibiyadda yugandha ayaa wafdi saraakiil ciidan ah u soo diray muqdisho xilli xaalad adag ay wajahayaan isbahaysiga kufaarta afrikaanta sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba xilli isbahaysiga soo duulayaasha afrikaanta ee ku sugan soomaaliya ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka maaliyadda iyo dhanka ammaanka ah ayay qaar ka mid a dowladaha ciidamadooda isbahaysigan ka mid yihiin bilaabeen dhaqdhaqaaqyo cusub dowladda silibiyadda yugandha oo ciidanka ugu badan ku leh isbahaysiga eyisom ayaa wafdi heerkiisu sarreeya usoo dirtay soomaaliya si ay u qiimeyso mustaqbalka isbahaysigan maadaama aan lahayn dhaqaalihii ciidamadu qaadan jireen warbaahinta maxalliga ah ee yugandha ayaa faafisay in baadari weri museveni oo ah madaxweynaha waddankaas uu taliyay ku-xigeenka ciidamada u b d f ninka lagu magacaabo samu okingi uu u diray magaalada muqdisho si uu halkaasi wadahadallo ugula soo yeesho saraakiisha yuganda iyo madaxda kooxda ridada soomaaliya ilwareedo ayaa sheegaya in wafdigan ka socda dowladda kaafirada yuganda uu qiimeyn ku sameyn doono xaaladaha soomaaliya oo ay kusoo fool leeyihiin isbedelo siyaasadeed iyo kuwo amni sida ay saadaalinayaan falanqeeyaasha warar kale ayaa sheegaya in wafdiga uu hogaaminayo genaraal sam okingi ay madaxda kooxda eridada u gudbin doonaan fariin ay ka sidaan madaxweynaha waddankaasi taasoo ku saabsan xaaladaha qalafsan ee ay wajahayaan kufriga caalamiga ah ee soomaaliya duulaanka salibiga ah kusoo qaaday magaalada kambaale ee caasimadda dalka yugandha ayaa bishii lasoo dhaafay martigelisay shir ay isugu yimaadeen dowladaha ciidamadooda kusoo duuleen soomaaliya waxaana shirkaasi looga dardaarweriyey xaaladda siyaasadeed ee kooxda ridada soomaaliya mahadsanid abuusheyba xiisad dagaal oo u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ridada jubbaland ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka gedo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa sheegaya in inta badan degmooyinka gobolkaasi ay ka baxeen gacanta axmed madoobe oo ay maamulayso kooxda ridada degmada doolow ayaa la sheegayaa in keliya uu ka talinaya maamulka axmed madoobe ugu magacaaban gobolka gado magaalooyinka kalena lagala wareegay afhayeen u hadlay maamulka kooxda ridada ee gobolka gado ayaa sheegay in wax la yidhaahda maamulka jubbaland uusan halkaasi ka talinin oo ay maamulayaan gobolka kooxda gurguurte gobolka gado guud ahaan xaaladiisa waa aad bay u deganta wax culaysa kama jiraan muxuu ahaay garbaaraya oo xarunta gobolkan hadda ku suganahay iyadana xaaladeeda waa boqolkiiba boqol way degan tahay garbaarey iyo guud ahaan gobolka gado intaba wax ciidan jubbaland la yidhaahdo ka amar qaato oo system jubbaland ka amar qaata ma joogaan ciddi sheegtana waa cid maaragtay been u bareertay gobolkan waxaa ku sugan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan sida nabadsugidda booliiska iyo milatariga marka ayaga ayaana ammaanka gacanta ku hayo wax ciidan iska soo horjooda iyo ciidan ror fadhiyo oo jirana inaba ha yaraatee ma jiraan maleeshiyaadka kooxda ridada ayay wararku sheegayaan inay xabsiga u taxaabeen odayaal taageersan maamulka jubbaland kuwaasoo laga qabtay degmada garbaharey madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa dhowaan sheegay inuu dhisayo hoggaan uu yeesho maamulka jubbaland oo ka madax bannaan axmed madoobe kaasoo ka shaqayn doona gobolka gado siddeedii sane ee lasoo dhaafay ayuu gobolkaasi ahaa xudunta khilaafka ka dhexeeya kooxda ridada iyo maamulka axmed madoobe mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntiina ciidamo etoobiyaan ah ayaa dad shacabah ku dilay kuna dhaawacay dhulka soomaali galbeed xilli xiisad xoogan ay ka taagan tahay gobolka city sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan maxamed ciidamada xabashada etoobiya ayaa muddooyinkan dambe sii xoojiyay xasuuqa baahalnimo ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool dhulka ku hoos jiro gacanta xukuumadda adisababa waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu waramayaa in qof shacab ah lagu dilay laba kanana lagu dhaawacay degmada shiniile ee gobolka city oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jiro gumaysiga xabashida dadka deegaanka ayaa muddooyinkan dambe si aad ah ula kulmayay dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dil dhac iyo burbur hanti sidoo kale ciidanka etoobiya ayaa isla gobolkan ku xasuuqay xoolo ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi iyagoo xargogoosad ka dhigtay tacdiyaadka kala duwan ay kula kacayaan shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed kani waa aadan allaale oo ka tirsan dadka ku nool degmada shiniile ee gobolka city waxa uu sheegayaa siday halkaasi wax uga jiraan muddooyinka dambe iyo afduub loo geystay dhallinyaro xoololey ah iyo lo' fara badan oo ay wateen quwadka dhallinyarta ee iyagoo oo xoolahoogii la jooga laga qaaday meel u dhow qaraf oo toddoba dhallinyara ah waa la qaaday xilligii la qabtee la qaaday xoolihii ay la joogeen konton waa la waayey horta konton neef waa la waayey ilan dadkii ilaalinayay baa la qabtee dhallinyartiina iminka ilaa iminka bilahan oo dhan kola waash kol macayso iminka jigjigay joogaan odayadii baa ku dabadaalay war ubadkayagiina siiya waxa weeye meesha xoolaha lagu laayay waa madane dhallinyarta meesha laga soo qabtayna waa meel qaraf agteeda ah xilligaa dhallinyartaas xoolahoogii bay la joogeen xukuumadda abiy axmed iyo maamulada arxaka daran ee uu halkan ka dhistay ayaa har iyo habeen sii xoojinaya xasuuqa muslimiinta reer soomaali galbeed waxaana maalin walba warbaahinta ku horeymeeya shacab aan waxba galabsan oo dulmi dil dhac iyo kufsi kala kulmaya xukuumadda xabashada etoobiya mahadsanid marwan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu